Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle oo kaashanaysa hay'adda ACF ayaa magaalada Jowhar waxay ka dhagax dhigeen mashruuca Greenhouse oo qayb ka noqonaya beeraha greenhouse-yada oo ay leedahay Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle. Sidoo kale mashruuca Greenhouse-ka waxaa la socda ceel biyood la qodayo kaas oo loogu talagalay in lagu waraabiyo beerta greenhouse-ka ee laga hirgelinayo magaalada Jowhar. Ugu horeyn Cabdiraxmaan oo ka socday hay'adda ACF ayaa ka warbixiyay waxtarka uu leeyahay mashruuca Greenhouse-ka.
waxaan joognaa xafladda dhagax dhigga een, mashruucan ee greenhouse iyo ceelka aan ugu dhisayno een, wasaaradda beeraha hay-adda acf iyo wasaaradda beeraha oo wada shaqaynayo ayaa waxay rabaan halkan inay ka hirgeliyaan greenhouse systemkiisa uu dhammaystiran yahay oo wato drip irrigationkiisa ama waraabka tifiqa iyo ceelka lagu waraabi lahaa een, ujeeddada greenhouse-kan loo dhisaayo waxay tahay in beeraleyda yar ee ku dhaqan degmada Jowhar tababar lagu siiyo habka casriga ee beerashada sidoo kale waxaa jiro team extension officers oo ka socda wasaaradda beeraha ee hay-adda la shaqeeyo raggaa ka shaqeeya fidinta beeraha ayaa waxaan rabnaa sidoo kale in beeraleyda yar ay ku tababaraan habkan een, waxaan rabnaa in beeraleyda ay ka guuraan habkii hore ee muxuu ahaa qadiimiga ah ee beerashada dabcan ay u guuraan habka casriga sidoo kale wasaaradda beeraha waxay uga faa'iideysan doontaa mashruucan greenhouse-ka tijaabada abuurada noocyadooda kala duwan maadaama uu yahay meel controlled ah oo wax walba lagu tijaabi karo Een, waan rajeynaynaa in aan isugu imaano xafladda xarig jarka hadduu ilaahay ka raali noqdo Ugu dambeynna wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle Dr. Maxamed Sheekh Maxamuud ayaa isagana ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay hirgelinta mashruuca Greenhouse-ka iyo ceelbiyoodka.
beertii tijaabada oo ay leedahay wasaaradda beerta oo loogu talagalay in lagu tijaabiyo abuurada kala duwan ee dalka iyo kuwa dibadda laga keenaba in maantana aan dhagax dhigayno ceel loogu talagalay in beertii looga faa'iideeyo iyo sidoo kale greenhouse oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ama lagu tababaro ee beeraleyda yaryar ama small farmerska sidoo kale waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa beeraleydaas ay wax badan ka faa'iidi doonaan greenhouse-kan iyo ceelkan loogu talagalay ee beerta tijaabada ee si kor loogu qaado wax soo saarka iyo tayada muxuu ahaa dalagyada kala duwan ee state-ka Ee, waxaa mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa hay-adda acf oo si dhow ula shaqayso wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabelle mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay aada umahadsan tihiin Ee, sharafay noo tahay inaan ee, ii sheeg aan si fiican oo wanaagsan oo hagar la-aan aan u wada shaqayno waxayna kow ama laba ka tahay hay-adaha noogu dhow oo aan aada ula shaqayno waana dhagax dhigeenina waa waa waa dhamay